bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin sal alla ala nabiyina maxamedi wala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin aad baan uga tacsiyeynaynaa runtii dadka soomaaliyeed oo dhibaatada ay ku gaartay meeshaan oo runtii dhibaatada oo ah hanti badan ay ku burburtay marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay ha ka sabar siiyo intii hantidooda ay ku gubatay oo dhibaata ay ku gaartay dhibaatadan dhacday runtii waxa weeyaan waxaa lagu tilmaami karaa waa musiibooyinka dhaca ayay qayb ka tahay marka waa uga mahad celinaynaa dadaalka ballaaran oo ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom intuba ay galeen oo gurmadka ballaaran leh aad baan uga mahad celinaynaa gurmadkii ay soo fidiyeen amisom iyo ciidamada dowladda intuba runtii haddana meel fiican ayay maraysaa arrintii gebangebe ayay taagan tahay dadaalkii la galayna wuxuu taagan yahay maaragtay u dhow yahay in lagu guulaystay oo dabkii maaragtay uu hadda gebagebe u yahay waxaa kaloo iyadana aada ugu mahad celinaynaa dadka ganacsatada ah oo iyaguna hawsha ka qayb qaatay oo ku caawiyey maaragtay wixii marka ay heli kareen sida booyadaha oo kale wasiirkii arrimaha gudaha ayaa tahay mudane sheekh cabdiqaadir cali cumar ee sow nasiib darro ma aha in demdemis dawladdu ay leedahay uusan iminka jirin ee laga sugayo ciidamadii amsom
wuu ku jiraa dadamisyada hadda joogay dawladdu ay leedahay ayaa ku jira kuwa amisom baa ku jira dad ganacsataa ah booyada ay keeneen baa ku jira kulli wixii la hayay oo gurmud oo dhan halkan waa la isugu keenay saacad wasiir tirada rasmiga ah ee khasaarihii ka dhashay maanta dabka musiibada ah
annaga hadda weli ma hayno tira koob oo nafeed weli ma hayno sababtu waxay tahay welina hadda nalama soo gaarsiin wax rasmi ah waxaa hadda ka hor lagu mashquulsanaana waxay ahayd sida dabka loo dumin lahaa ilaa haddana way idiin muuqataa weli dabkii inuu uu socdo laakiin alxamdulilah gebangebe uu taagan yahay waana wixii dib ka soo baxana waan ogaa doonaa laakiin hadda khasaarada noo muuqata ilaa hadda ama noo muuqata ama na soo gaartay ama horteenna ka muuqanaysa waa maal saacadulasiir maahan markii ugu horraysay oo deb ka qaxo magaalada muqdisho gudaheeda dhibaato xoogan leh ka soo gaarto ganacsatada iskale haddii aad tihin dowladda kumeelgaarka soomaaliya maxaa idiin qorshaysan arrinta ku aadan oo la filan karo in mar walba ay dab uu ka kaco muqdisho maadaama haamo shidaal yaalaan oo gudaha caasimadda dhex aagagaan
runtii haddee sidaad ogsoontihiin waddanka dhibaatooyin badan aa ka jira shidaaladan iyo waxyaabaha un maaragtay duruufaha iyo dhibaatooyinka jira ayaa keenay in goob kasta dadku ay wax dhigtaan marka dawladduna un kolley dadaal ayay ku jirtaa in maaragtay dadaallo badan la bixiyo waxyaabahan oo kale marar badan way soo laalaabteen laakiin sidii loo xalili lahaa waxaa weeyaan maaragtay in loo helo maaragtay waxyaabaha marka loo baahan yahay marka waxyaabahan oo kale ay dhacaan lagu xallin lahaa taasna un kolley dadaalkeeda waa lagu jiraa guud ahaanna waa rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu maaragta uu noo fududeeyo sidii kulli loo kala habayn lahaa shidaaladan iyo waxaana meel kasta yaalla sidii xal loogu heli lahaa waana waxyaabaha ay maarata dowladda ay ku socoto sidii maaragtay dhibaatooyinkaas loo loo yarayn lahaa saacad wasiir adigoo mahadsan maxaa ka jira wararka sheegaya in rasaas u gudubtay gerishadaasi uu dabkaasi ka kacay
maya taas wax jira maahan dabkan waxa uu ka kacay waa la ogsoon yahay meeshan waa la ogsoon yahay waxaa weeyaan dabku dee waqti dabayelana way tahay dabku markii uu kacayna wuxuu gaaray maaragtay goobahaas oo shidaalladii waxayse yeeliin buu gaaray dabayl adagina way socoteen sida aad la socotaan taasi waxay keentay marka dabkii inuu baaha
in warar ay soo baxay ay sheegayaan in maanta la toogtay nin dhakhtar ahaa oo lagu magacaabo jiray dhaktar cismaan xaaji maxamuud dufle kana tirsanaa xildhibaanada dowladda kumeel gaarkaa warkaasi maku soo gaaray adigu
arrintaas hadda kolley laba daqiiqo gudahooda ayay soo gaartay waana maqalnay ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariiso dhakhtarka taasna waxa weeyaan haddee waa ogsoontihiina waxa weeye dadka meesha wax maalintalita lagu laayay wuxuu ka mid ahaa dadkii dhakhaatiirta aha ee meesha ku dhintay oo kabad ayuu goobjoog ka ahaa meeshana dadkii ka badbaaday ayuu ahaa waxaanan isleeyahay tii dhacday dadkii geysay ayaa tanna ka dambeeya marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto